odamayaal marka koobaad waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka islaamnimadaas oo ah kii maaxaaweyna jilcisay innaga oo gobollada iyo wadallada aynu joognaa ay aada u kala fog yihiin quluubteennana midaysay ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa kariimkaana uu ku tilmaamay almu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin ya'muruuna bilmacruufi wayanhauna cani ilmunkar wayaqiimuuna asalaata wayuutuuna azakaata wayutiicuuna allaha warasuulah ulaa'ika sayarxamuhum allah ilaahay aayaddaas wuxuu noogu tilmaamayaa cilaaqada iyo xiriirka ka dhexeeya dadka mu'miniinta rag iyo dumarba inay yihiin cilaaqo walaaltinimo iyo isxidhiidhin iyo iskarabsi iyo isja-ayn inay tahay iskula garabsanayaan ilaahay diintiisa koryeelideeda iyo waajibaadka ilaahay subxaanahu watacaala uu saaray inay gutaan marka ilaahay subxaanahu watacaala isugu keen jamciye khabtan ayaynu ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay la in laa akmila laajisaadu kalarwaaxu tattasilu haddii jirkeena uu kala fogaaday arwaaxdeena ayaa xiriiraysa ilaahina subxaanahu watacaala inuuna jamciyo ayaanu markaas ilaahay ka rajaynaynaa adduunkan haddii ka aakhira jannada ilaahi subxaanahu watacaala inugu jamciyo wamaa dalika cala allahi bicasiiz haddii walaba aan usoo jiro mawduuca alcaqaday walaaluhu iyada iyaa aqoon badan inay mushaarakada iyo kafaynqaado ay ka jirto waxay tahay gobolada waqooyi ee soomaaliya iyo kaalinta ay ku lahaan jireen koryeelida iyo jihaadka ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa lagu koryeelayo waxyaabo kamida inaynu soo qaadano sababta aanu isaxa kunsinaynaan waxay tahay inaynu soo nooleyno taariikhdeeni majiidka aynaa ficnay oo runahaantii sanawaadka lagu dameeyey laisku dayaayey in markaasi laynaga tirtiro ama lanaga baabi'iyo cilaaqada aynu leenahay ee islaamnimo iyo aweynimo wanaagsi ay usoo gabtay ilaahi subxaanahu watacaala diinkiisa iyadoo la qabo in taariikho kale oo waxba ayna ka jirin laynoo sameeyo gaalada reer galbeedka rajadii fara badan iyo dadaal fara badan oo noocyo badan ay saareen ilaa ay aada madax banaan ay u sameeyeen oo maalinba intay buurtagaan yidhaahdo aataar baan usoo helnay oo asalkiina fircoon baa ka soo jeedeen kulli daalikana waxaa laga rabaa waxay tahay taariikhda quruxda badnayd ee halganka iyo jihaadka iyo difaaca ilaahay diintiisa ahayd ee ummadana ay lahayd in la tirtiro looguna bedelo taariikho kufri ah oo meel markaasi ay ka jiraan misal ay leeyihiin aan la garanahayn marka waxaa walaalayaal aan rabaa insha allahu tacaala dhowr muuqdo ama ilaa sideed qodob insha allahu tacaala inaynu ka fiirino goboladaas iyo jihaadkii ka socon jiray qaaradan aynu ku noolnahay iyo waddankan aynu ku noolnahay ama guud ahaan geeska africa kaalintii ay ku lahaayeen inaynu isxasuusino insha allahu tacaala iyada lafteeda ama bishaaraha mawduuca inaynu ka wada hadalno oo caawa aynu ka wada sheekaysano lafteedu waxay tahay bishaaro tilmaamaysa islaamkii inuu guulaysanayo ayna soo carfayso oo ay soosoo urayso khilaafatun khilaafatun islaamiya cala minhaaji nubuwa dowladii islaamka iyo muslimiinta oo dhan ka dhexaysa iyo dariiqa nabi maxamed sala allahu calayhi wasallam ku socotay oo rasuulku inoo tilmaamay sida markaas musnad imaam axmed ku sugan sheekh albaani la saxiixinayo inay imanaysaa fiihanka haddii walaalayaal aan ku horeeyo insha allahu tacaala qodka koobaad ee inoo tilmaami kara shacabka muslimka ah ee gobolada waqooyi ku nool guud ahaan iyagoo shucuubta muslimka ay ka wada wadaysnaayeen bimacnaa kaalintay ku lahaayeen waxa aynu ka deexan karnaa jihaadkii imaamkii caanka ahaa ee axmed ibn ibraahim ama axmed kurin runahaantii taariikh aada iyo aada u cariiqa oo qiimo badan ayaa markaasi ay ku lahaayeen iyada oo nasiib wanaag aan laga qorin buugaag iyo kutub fara badan oo tilmaamaysa doorkii dadka muslimkii ay ku lahaayeen jihaadka iyo qabaailkii haddana waxa weeyaan nusqo quraata ama kitaab quraata oo nin faqiih carab la odhan jiray sanatir kalaami jaahiliintii axmed buri la socotay uu qoray oo ku dhigdhigaya ama kaga sheekeynaya qabaa'ilka soomaaliyeed jihaadkii gaalada nasaarada xabashada lagula jiray kaalintii ay ku lahaayeen kitaabkaasi wax badan waxa uu soo celcelinayaa qabaa'ilka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan manaasiqda iyo gobolada waqooyiga shacabka muslimka ee dega qabaa'ilkooda asagoo tilmaamaya marar fara badanna magacaabaya habar magaad leh iyo markaasi dadka lamidka horla-aantii la yaqaano cidda ay yihiin marka waxaan ka dheehan karnaa xilligaasi aadka u fogay inay taariikh ku lahaayeen jihaadka iyo halganka iyo shareecada ilaahay subxaanahu watacaala koryeerideeda fure ilaahayna subxaanahu watacaala uu ku sharfay inay guuleystaan oo meesha ay ka saaraan dowladii weyneyda xabashida ilaa iyo ay gaadheen xuduudda waxa weeyaan etoobiya xuduudda soomaal iyo muslimiintii kale oo dhanna qaybtaa oo keligeed ayna ku ahayn haddii masaahimiintaasi kaga gudubno waxaa loogu noqon karaa run ahaantii kitaabka aan sheegay oo futuuxul xabash la yidhaahdo ayaa taariikhdaasi si fiican u qaabaadigaya oo laga heli doonaa dhinaca kale aynu ka fiirsan karnaa waxay tahay maalmihii gumaystuhu ay yihaadeen ee isticmaalka saliibiga ah uu wadanada caalamulislaami qabsaday guud ahaan gaar ahaanna soomaaliya uu qaybqaybsaday run ahaantii dad badan oo manaasiqda iyo goboladaasi ka soo jeeda ayaa waxa ay isku dayeen inay ka hortagaan oo gaaladaasi ay iska dhiciyaan oo run ahaantii taariikhdooda ay fusto ilaa qaarkood ay ku shaliideen sida markaasi sheekh bashiir oo kale oo waxa weeyaan run ahaantii ilaahi subxaana watacaala uu shahaado ku siiyey iyo aadan aftulooc oo gabayadiisa markaasi uu ku taxriidinayo ama uu ku boorinayo ama ummadda muslimka uu ku tusaaleynayo oo marna waxa weeyaan uu aada iyo aad markaasi ugu taxriidinayo marna uu tilmaamayo murugada haysata ilaa iyo maanta mutadaawilka ay yihiin run ahaantii waxa weeyaan aada iyo aad bay u buuxa waxa kale oo qodobka markaynu ku taagannahay atmasiir raaca oo la dheehan kara waxa uu yahay maalmahaasi markii gumaystuhu u arkay wadankii inaanu qabsan karahayn oo wadankii waxa weeya aanu sii haysan karahayn awoodda saliibigiina ayna meesha joogi karahayn dadkii muslimiinta aana inay baraarugeen uu dareemay waa ki isku dayey inuu markaasi meelahaasi jihaadka uu qiyaameeyo oo uu isku dayo waxa weeyaan inuu dadka muslimiinta ah uu guushaasi dhinac mariyo asaga oo dawaamiintiisa iyo dasaatiirtiisa kala wadanka in lagu xukumo shareecada islaamkana laga khiyaameeyo oo laga fogeeyo dadkiina markii doorashada loo soo dhigay waa kii la khiyaameeyey laakiin taariikhdaasi waxaynu ka dheehan karnaa rabitaankii shacabka muslimkii ay rabeen sharciga ilaahay subxaanahu watacaala in lagu dhafo iyo kuwii walaadixumayaasha ahaa ee iyaguna khiyaameeyey ilaa iyo haldigiyo iyo iyo waxa weeyaan gabayo ay ka tiriyeen waayo ay wadaad wadankii dhammaan wax yarsiisata iyo waxyaabihii lamidka ahaa ay tilmaamayeen run ahaantii shicir kala badan bay dooristooda ay ku cadireen oo ay noogu soo bandhigeen oo uu ka mid ahaa daraygii uu ahaa dulyaagii caanka ahaa ee faasi isla dooringaalkan duriye baarta kii galay dugunka dugunka isla dooringaalkan duriye baarta kii galay dusha midabka soomaalida dugunka mooda wadna laguma deysada salbiga waa durkii karan bimacnaa waxa ay tilmaamaysaa dadkaasi gaalada siday uga fogaayeen iyo siday u nabcaayeen waxa uu leeyahay isla dooringaalkii aan jiray ee ingiriiskii iyo gaala gaaladii cadcadayd iyo kuwan ay ka tegeen soomaalida ah iyo midabkunbay ku kala duwan